sida aad idaacaddii xalayba aad ku maqlayseen guddoonka baarlamaanka soomaaliya ayaa wada dadaal ay ku doonayaan in xal ay ugu helaan khilaafka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari iyo labadiisa ku-xigeen ayaa kulamo gooni gooni ah la lahaa xildhibaanada mooshinka ra-iisul wasaaraha keenay iyo kuwa diidanba haddaba maxamed cabdi sandheere ayaa inoo haya warbixin ka hadlaysa waxyaabihii guddoonku uu kala kulmay xildhibaanadii uu la kulmay
guddoomiye jawaari ayaa habeenkii xalay ahaa ka hadlay kulankii ay isaga iyo ku-xigeennadiisu la qaateen xildhibaanada mooshinka keenay hadalladiisiina waxaa ka mid ahaa bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin waxaa ilaa xalito ilaa maanta noo socday wadatashi aan la bilownay guddoonka iyo xildhibaanada golaha shacabka ka tirsan ilaa xalay ilaa maanta maanta kow iyo tobankii waxaanu la shirnay xildhibaanadii keenay mooshinka kalsooni kala noqoshada soo jeediyey ee xukuumadda lagala noqdo kuwaasoo in muddo dheer ah markaan wada hadalnay oo aan qadari isla qadarinay xaaladda dalka u maraya iyo wada tashiga loo baahan yahay iyo xalka la gaaro loo baahan yahay waxaanu ka codsannay oo ayna naga oggolaadeen in arrinkani uu u baahan yahay in wada tashi dheeraad ah laga yeesho xal raadin loo sameeyo oo dhammaanta iyadan inaan u howlgalno xal in loo in loo raadiyo oo aysan noqonin mid maaragtaa lagu degdeg inuusan noqon iyagoo aada u mahadsan oo arrintana nala fahmay waxaan isla garanay in arrintaasi maarata xasiloonida siyaasadeed la dejiyo oo xalkana wada jir aan u raadinno ayaa arrintaasi aan ka codsannay xildhibaanada sharafta leh oo soo gudbiyey mooshinka isaga ah guddoomiye jawaar ayaa sidoo kale ka hadlay kulan kale oo maalintii shalay ahayd iyagana la qaateen xildhibaanada diidan in la keeno mooshin ka dhanaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed gelinkii dambe maanta waxaanulawaxaanu shir la yeelanay dhammaan xildhibaanadii badankood xildhibaanadii oo ka soo horjeeday mooshinkaasi la keenay iyagana sidoo kale aanu ka codsannay in xasilooni siyaasadeed iyadoo la qadarinayo xaaladda dalka uu ku jiro aynaga aan marata aan isla garanno oo xaaladda la dejiyo taasoo ayagana ay naga oggolaadeen waxaa dhammaan labada garabba oo ra'yigooda iska soo horjeeda kulligooda ay isla garteen aan isla wada garannay oo aan iskuna raacnay in dhammaanta iyada aan u howlgalno sidii loo samayn lahaa xasilooni siyaasadeed iyo wadajir aan u raadin lahayn xal siyaasadeed arrinkan ku saabsan sida ugu dhaqsaha badan inshaa allah mahad ilaahay weeyaan hadda waxaan shacbiga u sheegayaa in golaha shacabka xildhibaanadiisi oo dhan kala oo ra'yigooda ha kala duwanaado hase yeeshee dhammaan waxaan isku raacnay in wadajir aan xal u raadino siyaasadeed arrinkan khilaafka ahoo taagan sidoo kalena maaragtaa guddoonkan inuu u howlgalo in madaxda iyo khilaafaadka wax ka jira inay wax ka qabtaan muddada gaaban oo la siiyey guddoonka inuu maaragtaa xal ku keeno shan iyo labaatankii bishii hore ee oktoobar ayay ahayd markii ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh uu isbeddel ku sameeyey qaybo ka mida golihiisa wasiirada arrintaas oo madaxweynaha soomaaliya uu sheegay inay dastuurka baalmarsan tahay wixii intaasi ka dambeeyey waxaa jiray warar muujinaya sida labada mas-uul ay siyaasad ahaan ugu sii kala fogaanayaan hay-adda qaramada midoobay iyo dalalka midooda yurub ayaa labaduba ku baaqay in khilaafka la dhammeeyo dhinaca dadaalka madaxda baarlamaanka soomaaliyana ilaa iyo hadda lama saadaalin karayo natiijada ka soo bixi karta iskudayga qaboojinta xiisadda siyaasadeed ee uu wado guddoonka baarlamaanka ee soomaaliya
maxamed cabdi sandheere ayaa inoo soo koobayay hadalkii guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya uu ka sheegay dadaalada ay doonayaan inay isugu soo dhoweeyaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaarihiisa maxamed maxaa inoo xiga
ismaaciilow dhinaca kalena xildhibaanada waa xildhibaan maxamed ibraahim xaabsad oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka muddada dheer kusoo jiray ayaa ka hadlay aragtidiisa ku aadan khilaafka madaxda dowladda ee ka dhex xaloosan maalmahan iyo doorka kaga aadan baarlamaanka soomaaliya xildhibaan xaabsade ayaa soo jeediyey in wax laga bedelo qaabka loo dhaariyo xildhibaanada soomaaliya laguna daro in dhaartooda gaar ahaaneed ay ka hormariyaan ta danta ummadda cabdilcasiis xuseen cusmaan ayaa xildhibaan xaabsade khadka telefoonka ee muqdisho ku waraystay wuxuuna weydiiyey bal sida uu arkayo khilaafka haatan taagan walaal cabdicasiis horta aad baan uga xumay aniga hadda sida ay wax u socdaan sida aad og tahay laba kun iyo lix iyo tobanka waxaa la sugayey doorasho qof iyo codkiis in dalka lagu soo dabaalo sida bili-aadmiga u dhaqmo oo dowladaha deriska iyo caadiga adduunka u dhaqmo inaan u dhaqanno ayaa ballantu ahayd marka laba silmood way baxday labadii silmood oo dambe ayaa hadda lagu jira runtii waxyaabo badan sida nabaddiidka oo kale tilaabo adag baa laga qaaday beesha caalamkana aaday noo caawisay sida amisom ayadoo marka taasba dhibaatii culeys ahayd in haddana isqabqabsi la keeno aad baan uga xumaay aniga waa tahay marka isqabqabsiga madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dee waa laba mas-uul oo dowladdii iyaga halbowlow ah haddii ay isqabsadaanna haddii arrintoodii xal loo waayo kolley waxay kusoo biyo shubataa baarlamaankii xildhibaanada baarlamaankana dadka soomaalidu way dhaliilayaan oo kalsooni badanna kuma qabaan maxay ahayde waxaana la sheegaa oo lagu eedayaa in khilaafka noocan oo kale iyaga faa'iida ugu jiro marka adigu xildhibaanadii baad ka mid tahay muddo badanna waad ku dhex jirtay maxaa ka khaldan xildhibaanada iyo baarlamaanka soomaaliya horta cabdicasiis baarlamaan sidiisba waxaa loogu talagalay inuu doono baarlamaan doodaasna markuu dooda nin walba ra'yigiis abbaaro kadibna cod loo qaado khilaaf ma aha baarlamaan inuu kala ra'yi duulaado sababta loo badiyey laba boqol iyo shan iyo toddobaatanka loogu dhimay inuu ra'yi badan la uruuriyaa la rabaa baarlamaanka waxaa ka qaldan sidiisa hadda dad badan oo idhacdaa ka hadlaya waxay yidhahdeen dastuurka ay wax ka qaldan yihiin dastuurka wax kama qaldan dadka wax ka qaldan yihiin madaxdaa wax ka qaldan yihiin sababta ay ugu qaldan yihiin ninka ra-iisul wasaaraha haddii laba wasaaradood aanu isku shaandhayn karin bal adigaba waa ku weydiinaya muxuu qaban karaa oo dalkan ka qabanayo oo ra-iisul wasaare ka yahay maxay yihiin waa howl maalmeed hase ahaatee qof waa dhaliili karaa qaabka wax loo shaandheeyo waa dhaliili karaa taas ma waxay keenaysaa in dalka dib u dhac iyo khilaaf loo horseed miyay u dhacaysaa haddii madaxdii sare intaas isku qabatay baarlamaankana m durbe mooshin buu qoraya wax la sheegayana ma adduunkaa laga sheegaya oo leeyihin lacag baad qaadatay intaasaan ka xumaaday runtii aniga waa tahay xildhibaan xaabsade waxaa la ii sheegay in aad soo jeedisay tale ah in wax laga bedelo qaabkan loo dhaariyo xildhibaanada soomaaliya oo aad soo jeedisay in dhaarta marka xildhibaanka la dhaarinayo lagu daro danta gaar ahaaneed ee xildhibaanka inuu ka hormarinayo danta ummadda arrintaasaa markaa la ii sheegay marka maxaa ka jira arrintaas hadalka horta horta dhaa dhaarta taas gubaabada ah ma ogii dhaarta sharciga ah oo ilaahayna ogol yahay muslimkan u dhigan horta waa tan hadda lagu dhaarana oo la leeyahay waxaa ilaahay magiisa aan ku dhaaranaa inaan dhowro shuruucda dalka u taalla iyo dastuurka iyo danta dalka iyo dadka iyo diintaba inaan dhowro ayaan ilaahay magiisa ugu dhaarana wey horta dhaarta dhabta ah oo ma qaldana dhaartaas hase ahaatee haddaanan yeelaynin kolba marba meeshii shanqar ka yeerta adu u ordayso ayaan idhi dhaarta hadday saasba taana laga daayo aan ku dhaarano hungurigeyda iyo dhuuntayda iyo olooshayda iyo dantayda gaarkaa inaan wax walba ka hormarinay aan ku dhaarana aan idhaano marka hadalkaas waxa noqonaya ma ah laakiin gubaabay oo tusaale ay iga tahay marka marka hadalkaasi ay niyadaada ku soo dhacayso waxaan dareemaya inaad la yaabtay saaxiibadaada xildhibaanada baarlamaanka qaabka ay u shaqaynayaan iyo eedaha iyo tuhunka iyo lacagahan faraha badana laleeya way qaataan ama way soo qaadan jireen mararkii hore mooshinada la keenay waxaasaa kugu dhaliyay sooma inaad fikirkaasi qalbigaaga aad iyo aad waxaa weeye nicholas kay waa nin safiir ah oo ingiriis oo beesha caalamka ka tirsan wuxuu yidhi xildhibaana codkooda ku bedelinaya oo xukuumadda ridaya ayaa la sheegaya uu yidhi marka aniga markaas maxaa jiri markaan jirin mooshin baa socdaa lagu yidhi runtii arrintaas aadan uga xumaaday boqol jeer baaban ku weeliyahay arrintaas waa ka xumaaday aniga hataa odayaasha haddii la yidhaahdo maanta waan waan aan ka galno hata baarlamaanku soo jeediyo wax ka geli karaanahay hase ahaatee in mooshin markaas bale konton lixdan waa la qoray aniga aadaan uga xumaaday saasna waxaan u arkaa inaanu baarlamaanka daw u ahayn inaan waxna ku dhismaynin inay eebna lagu tahay marka intaasaa iga keentay niyad niyaddaan ka xumaaday runtii iyo qaabka wax loo wado iyo shalay oo mid aan kasoo baxnay ayaan aada uga xumaaday haddabana waa kuu sheegaa aad baan uga xumahay mooshinkan hadda la qorayna aniga waxaan qabaa saaxiibaday waa ku degdegeen mana ka fiirsan dhibaatada uu keenayo waxtarka uu leeyahay dhibaatada uu keenayaa badan iyo aabta uu keenayaa badan baan qabaa
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan maxamed ibraahim xaabsade oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ugu warrameeyey wariyaheenna cabdilcasiis xuseen cusmaan